asalaamu calaykum waraxmatullah salaam qiimo badan kadib waxaan halbalyo u dirayaa dhammaan dadka reer somalilan melkastoo ay joogaan munaasabada sanadka cusub ee laba kun iyo shan iyo tobanka waxaan u rajeynayaa nabad horumar iyo barwaaqo qaranka somalilanna waxaan u rajeynayaa guriyo goonnimo iyo inaynu gaadhno hibiladana qaran oo ah dowladnimo taamo ah oo caalamku aqoonsan yahay insha allahu waynu gaari doonaa waxaan leeyahay aan u sabirno aan u sacyino mar walbana aan lahaano saadaal wanaagsan iyo niyadsan dhawaanahan waxaa soo baxayey suldaan ku baaqayay qalalaase colaad iyo qoriga la qaato oo qaranka la dumiyo waxaan leeyahay somalilan waa qaran tashaday qof keligiina ma dumin karo qaar hore isugu dayna way ku fashilmeen shacabka reer somalilandna waa ka tashadeen qof waddo qaloocan iyo qorshe guraacan ku baaqaya waa la yaab suldaan qori qaata ee suldaan samatalis ah suldaan samatalis baa lagu ogaa suldaan nabad baa lagu ogaa dadka somalilan waa dal nabdoon oo dimuqraadi ah dadkiisuna waxay ku heshiiyeen inay codkooda isbeddelka ku sameeyaan qori lagama ogola cid aan ahayn ciidamada ammaanka cid kasta oo ka talowda xuduudda qarnimadana waxay ku amran yihiin inay gacan buuxda ka qaataan waxayna u leeyihiin awood ku filan iyo sharciya dhamaystiran waa kala gaar ah tabashada iyo qarandumisnimada kii tabanaya ee sida odayaashii dhaqanka ee halkan iigu yimid waa soo dhaweynayna waa u garaabaynaa wixii ay leedahayna waanu marayna balse qofka sida suldaan wabar qaradumiska ah ee qoriga qaata waxaanu ka qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan xisbiga kulmiye waxaa muuqatay ijismaandhaaf iyo hirdan kaadirka xisbiga kulmiye qaar ka mid ah ay maalmahan soo bandhigaysay dabacooda siyaasadeed oo ku wajaan kursigan aan ku fadhiyo waxaan leeyahay kursigan anigaa ku fadhiya oo xisbiga ii gar mustaqbalkana waan u sharaxanahay saxna maaha inaad isku kay dul qabsataan wixii iga dambeeya ilaahayna gaadhsiiy xisbigu waa xisbi dimuqraadi ah oo waa lagu tartamaya dhexdiisa waxaana ina sugaya xisbiyo kale oo inala tartamaya wala la yaal yaynaan cidlo ku xiiqin oo aynaan isku qabsan yaynaan wax aan joogin isku colaadsan kolley meel dad joogo qalooc iyo qardoofo laga waayo maayo inaan ilaalino weli jirka xisbiga iyo midnimadiisa